waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraad ah s b s com au xariijin soomaali garab wanaagsan dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa garab arbaca bisha mayna ay tahay toddobo sannadka labada kun iyo labaatan iyo shanta halkaad naga dhegaysanaysaanna waa laantaaf soomaaliga ee idaacadda s b s oo si toos idinkaga imanaysa waa xasan jaamac wararka waxaa ugu waaweynaa indiya oo duqaysay dalka baakistan gaar ahaan qeybta kashmiir ee bakistan ay xukunto iyo weliba qeybo ka mida bakistan saraakiisha israa'iilna waxay sheegeen inaysan mar dambe ka xishoon doonin ama ka gaban doonin isticmaalka ereyga inay kaaza haystaan ama occubation waxaa la yidhahda ay ku sameeyaan wararkaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan oo diyaar garooba haddana waa wararkii oo faahfaahsan qaraxyo waaweyn ayaa laga maqlay goobo dhowra oo ku yaala bakistan iyo qeybta kashmiir ee bakistan ay maamusho iyadoo hindiya ay sheegtay inay weerartay waxa ay ugu yeertay kaabayaal argagixiso oo sagaal goobood ama bartilmaameed ku yaalay sideed qof ayaa la sheegay inay ku dhinteen dagaalkii ugu xumaa ee dhexmara labadan dal ee wakhtiga dheer cadowga isu ahaa ra-iisul wasaaraha bakistan shabaas shariif ayaa sheegay in dowladiisu ay ka jawaabayso weerarkan hindiya ay ku soo qaaday laakiin ma uusan bixin wax faahfaahina goobjoogayaal ayaa sheegay in qaraxyada kadib korontadii ay ka go'day magaalada musafarabad oo ah caasimada qeybta kashmiir ee bakistan ay maamusho waxaanu maqalnay shan ama lix qaraxyo waaweyna kadibna jahawareer iyo cabsi ayaa dadkii gashay haddana waxaa naloo sheegay inaanu isaga baxnaa goobtaasi qaraxyaduna waxay ka imanayeen dhanka hindiya weerarka ayaa dhacay iyadoo xiisada ka dhexaysa labadan dal ee nukliyeerka haysta uu sii kacay kadib markii weerar lagu qaaday dalxiisayaal ku sugnaa qeybta hindiya ay ka maamusho kashmiir bishii lasoo dhaafay saraakiisha israa'iil ayaa sheegay inaysan mar dambe ka baqi doonin ama ka xishoonayn inay isticmaalaan ereyga haysasho ama occubation kadib markii ay ku dhawaaqday inay gelayso ayna kontarooli doonto khaza waa israa'iile ra-iisul wasaaraha israa'iil benjamin netanyahu ayaa ku dhawaaqay in israa'iil ay bilaabayso weerar militari oo xoogan oo ay gebi ahaanba kula wareegaysa khaza oo ay ku jirto inay xataa maamusho ama koontaroosho gargaarka biniaadanimo ee halkaasi gala qaramada midoobe ee sheegtay in dad gaaraya laba dhibic saddex milyan oo reer khaza inay hadda wajahayaan macluul ay sababtay xanibaadaha ay israa'iil ku soo rogtay khaza oo ay kaga hor istaagtay cuntadii daawooyinkii iyo waxyaalihii kale ee asaasiga ahaa inay gaaraan shacabka reer falastiin muddo laba bilooda hadda afhayeenad u hadashay xafiiska gargaarka qaramada midoobey ee khaza olga jerefkow ayaa sheegtay in qorshahani uu liddi ku yahay mabaadi'da biniaadanimo caalamka u dhigan marka waxaanu caddaynay ayay tiri in nidaamkan ama qorshahan lasoo bandhigay uusan waafaqsanayn mabaadi'da bini'aadanimo in howlgallada ay maamusho garab ka mida garabyada colaadda waxay khatar gelinaysaa in gargaarka la gaarsiiyo dadka nugul ee runtii aadka ugu baahan gargaarkaasi ayay tiri halkaad weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee idaacadda s b s milatariga israa'iil ayaa weerarkii labaad ku qaaday maalintii labaad kooxda xuutiyiinta ee dalka yemen israa'iil ayaa uga digtay dadku inay isaga baxaan aagga ku dhow garoonka diyaaradaha ee sanca ka hor weerarkii u dambeeyey oo ay israa'iil ku sheegtay inay ku bartilmaameedsanayso kaabayaasha xuutiyiinta gebi ahaana ay curyaamisay garoonka diyaaradaha goobjoogayaal ayaa soo sheegay in afar duqaymood loo geystay caasimadda xiisadda ayaa aad u sarraysay wixii ka dambeeyey markii dagaalka khaza uu bilowday laakiin waxa ay kasii dartay kadib markii gantaal xuutiyiintu ay gameen uu ku dhacay meel ku dhow garoonka diyaaradaha ee bengurian axaddii ee magaalada tel aviv ra-isul wasaaraha israa'iil benjamin netanyahu ayaa sheegay in go'aankoodu uu yahay mid cad oo aan isbedelayn אמרתי פעמים רבות שמי שתוקף את מדינת ישראל
marar badan ayaan sheegnay ayuu yidhi in cid kastoo israa'iil weerartay in dhiiggoodu madaxa uu u saaran yahay go-aanka yaga ku saabsan marka aanu ka jawaabayno iyo yoolka ama bartilmaameedka aanu beegsanayno waa go-aamo aan wakhtiga ku habboon aanu gaarna ayuu yidhi dhanka kalena madaxweynaha maraykanka ayaa sheegay in huutiyiintu ay aqbaleen inay joojiyaan weerarada ay ku qaadaan maraakiibta badda maraysa wuxuu intaa ku daray in iyaguna ay uga jawaabayaan waa maraykanka inay iyaguna joojinayaan duqaynta ay ku hayaan xuutiyiinta wararka dibadda ayaanu ku jirnaaye ra-iisul wasaaraha dalka kanada mark kani ayaa ku tilmaamay shir albaabadu u xiran yihiin oo washington uu kula yeeshay madaxweynaha trump mid wax ku ool ahaa arrimo badanna lagu falanqeeyey master kani ayaa sheegay inuu dareenkii hore ka fiican ka qabo xiriirka dalkiisu la leeyahay maraykanka laakiin uusan u arag hal kulan in lagu xallin karo canshuurihii uu trump kusoo rogay badeecadaha dal kanada master kani ayaa sidoo kale tilmaamay in master trump uu soo xirtay aan ku celiya halkaas master kani ayaa sheegay in sidoo kale uu tilmaamay in master trump uu soo xigtay fikirkii ahaa in kanada mar uun uu noqon doono gobolka kow iyo kontonaad ee dalka maraykanka waxa uu sheegay ra-iisul wasaaruhu inuu shaqsiyan u caddeeyey in kanada aysan beec ahayn weligeedna aysan dhacayn in kanada noqoto gobol ka mida maraykanka hadalkaygu waa caddaa buu yidhi marka aan joogay aqalka cad sidaan horeba weligay u oran jiray oo aan u caddayn jiray anoo ku hadlaya magaca dhammaan shacabka kanada ayaan leeyahay taasi weligeed ma ay dhacayso kanada beec ma aha weligeedna beec ma noqon doonto sidaan meeshan ka sheegayna waxaa jira wax aan weligeed beec noqonayn madaxweyne trumpna uu igu raacay ayuu yidhi ugu ogolaaday laba wiiloo yaryar ayaa dhintay oo da-doodu kala jirtay lix iyo toddoba waxaana ku dhinteen guri ku yaala magaalada kunabarabaran ee waqooyi galbeed gobolka new south wales waxaana dhimashada labada wiil hadda loo arkaa ama loola dhaqmaya inay yihiin in la dilay ama la dilay labadan wiilasha ee dhallinyaradaha ayaa meydkooda laga helay guri iyadoo boolisku uu sugayey ama la filayo inuu markaasi dacwooyin ku soo ogo haweeney lixdan iyo lix jira oo ayeeyo dhanka hooyada ah wiilasha u ahayd haweeneydan ayaa waxa ay ku jirtaa hadda xarun lagu xanaaneeyo dadka xanuunada dhanka maskaxda qaba oo ku taala magaalada orange saraakiisha ama booliska ayaa baaritaanka sii wada sidoo kale saraakiil u hadlay dalka suudaana waxa ay sheegeen in diyaaradaha aan cidna wadine daroonka la yiraahdo lagu garaacay garoonka diyaaradaha laguna bartilmaameedsaday sidoo kale saldhig shidaalka lagu kaydiyo oo ku yaala port suudan maalintii saddexaad weeraradan ayaa daba socday weeraro lagu qaaday kaydkii shidaalka ee halkaasi kaasoo keenay qarax weyn oo markaasi dab uu ku qabsaday meeshaasi ku taalo bariga magaalada arrintan ayaa socotay ilaa axaddii waxaana loo haystaa ama ay tahay meel ay degan yihiin dad badan oo barakacyaala kooxda arsf la yiraahdo ayaa hadda waxa aad ay ugu tiirsan tahay hub ahaan isticmaalka daroonada kadib markii dhul badan laga qabsaday oo ay ku jirto dhammaan caasimadda khartuum bishii maarso ee lasoo dhaafay dhammaan gargaarka biniaadanimo ee gelaya suudaan oo dhowaan la sheegay in labaatan iyo shan milyan oo qof ay macaluul qarka u saaran yahay ayaa ka dega dekedda suudan ama port suudan saadaasha hawada berrito oo khamiisa magaalada melbourne waa qayb ahaan daruur iyo toddobiyo toban sidnina waa roobab iyo xoogaa markaasi qaadaya marka dambe ama shuux ko iyo labaatan baana gaaraysaa halkii australian dollara maanta waxaa lagu sarrifayay lixdan iyo shan senti oo dollarka maraykanka ah ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad podcastigaaga ka hesho